adigo xadiiskii markaan duruqdiisu wada keenaha markaan maxaa inoo noqonaysaa in rafcigan xadiiska la far yeele rasuulka ilaahay loo tiriye waham yahay oo markaa sawaabku iyo xadiisku inuu mawquuf noqdo ama markaan duruqdii laysu wada geeyo ayaa waxaan arkaynaa in saxaabiga magacowgiisan la magacaabay magacowgan saxaabiga la magacaabiba ay qalad tahay waham dhacay ay tee xadiiska asalkiisu mursal yahay tan baa la helaya hadda marka hore waa fayow yahay daahirku haddaba xadiiska caynkaase marka inuu daahirka sare la eego fayow cilo ka nabad gashan oo xadiis la aqbalaya ah laakiin marka duruqdiisa la tatabuco laysu wada geeyo wax dhaawacayo sixadii lagu arkayo ayay mucallal yidhaahda marka arrintuna waa arrin inta badan qarsoon inta badanna raggii xataa raggii xufaad ahaa arrintan kamay wada hadlayno awoodda may wada lahayn aqoontaasna may wada lahayn waxaa ogaan karaya waxyaalaha caynkaasn cidlooyinka soo saarayay waa in kooban oo xufaadii kaba mid ahaydoo ilaahay xifdina siiyey faham aada u daqiiqana siiyey iyo fiiro aada iyo aada u dheer siiyey oo xataa rag dee badan oo xufaad ahaabaan aqoon marka la eego aan gaadhsiisnayn martaba ay axaadiista ku tacliiliyaan ee umuuraha kaba hadlaan saa daraadeed ragga dee axaadiista ciladooda kaba hadlay waaba raba kooban ayay iskaba noqonayaan waa qumuudka meesha ay jirto iyo inuu yahay anwaacdan xadiiskan daciifkaaka ugu qarsooni badan waayo xadiisku guud ahaan waa fayowyahay rux marka sanadkii u arko hadduu xataa kutubtii taraajibta qaato ruwaadii dansi soo wada gaadhuu arkaya oona cidi meeshii kaba maqnayn tadliis uu xataa dee iminka barhkood laguma sifeeyo cantooda uga joogsaana maba jirayso matigii buu arkaya rasuulka ilaahay gaadhsiisan hadduu ruwaadii eekayn taraajidoodiina iyagu cadaala iyo dabdi iyo waxla ayuu arkaya mar xadiiski wuxuu dhan waa xadiis maqbuula laakiin waxay dee cilada la ogaanshu ka imanaysaa maaha un xadiiska dariiqane in la xasriyo xadiiska sidii lagu wariyey oo waxaabay idhaahaan albaabu ida lam tujmac duruqu lam yatabayan khadow baabka ama mawduucan haddaan asaanidiisi iyo duruqdiisii laysu wadageyo khadayisa lama ogaado khada imakaga waxaad garan kartaa imaka kutubtaag akhdaadan dhacaysa kolkol haddii akhdaadu madbuci tahay waaba la iska garan karaa laakiin akhdaada cilmigee dhacayso masale dee marjuuxa inuu kani ku tegayo waxaa dhici karta dee kitaabkan adaad aragtiyo intii kala soo naqlisay masaladuna ay raasixnimo usoo dhigteen lama ogaan karo laakiin marka dhowr kitaab oo waxaan ka wada hadlay ama shandhix adigu aad isu wada geyseed isu eegto ayaa la garan karaa waxaa raajixa masaa-isha iyo waxaan marjuuxayno kitaab keliyood aragtay ama sheekh keliyood aqwaashiisa akriday taas kuma kala saaraysid sheekha qaladkiisana waxaad ogaanaysaa iyo masaa-isha marjuuxa ay agtiisa kuba sugan markaad sheekhyada kale aqwaashooda eegteed isu eegto kutubtana waxa marka la macaanidan dee aan madbaco kaba iman ee ah xagga macnaha kaba yimi iyo masalada awsuudeedii kaba yimi marka laysu wada eego kutubtii soo naqlinaysa ayaa la ogaan karaa kolkol baa dhici karta toban kitaab waxay isku raacayaan sababtuna nimba nin buu kaba naqliyey nimba nin buu kaba naqliyey waa qowl keliya laakiin ay kala qaateen oo kutubtii way badan tahay laakiin haddana waa qowl marjuuxa si imaam nawowi iyo sharxumuhada meela kuba cadeeyo oo waxa ay iskula raaci karaan haddaba tan axaadiisna waa taasoo xadiiska waxa ciladiisa la ogaanaya marka sanadkan la eego raawigani siduu ku wariyey ee raawi kale la eego wixii xadiiska warinaya o dhan meel laysugu wada keeno ayaa iyagii laysu muqaaranayn kayfiyaadkay ku wariyeen laysu eegi haddana laysu miisaamiyo dabdigoodi iyo itqaankoodiiyo wixii markaasaa ciladii ay soo baxaysa la ogaan karaa dee taasna wax sahlan oo dhib yar maaha isugeyn maaha in kitaab iyo laba lagama soo warinayo waa guud ahaan kutubti riwaayaadkii xadiiskani lahaa oo laysu wada keenay ruwaadii xadiiskan warinayso laysu wada keenay oo riwaayaadkoodii laysu miisaamay balkaas baa mucallal laydhaa saa daraadeed anwaacda xadiiska ka ugu qarsooni badan weeye walow dee culimadu ay u cinayoodeeno ay kutubtan takhaariijta iyo waxyaalahaasna in badan shuraaxda axaadiisana laguma arkayo umuuraha tacliilkaas kutub gaaroo ay u dejiyeenoo rag de markaa kala duwanna ay jirto dee qeybna maanta lagaba madbaceeyo mala kitaabka daraquniyaha ugaba weynaadeen oo dee ajzaa ama mujaladaad ah oo dee umuuraha kaba hadasha taas ahaye waxa weeyaan oo culimada dee kutubtoodii iyo intaajkoodii ama kutubtan asiladii culimada waxyaale la weydiinaya ama axaadiis la weydiinaya ama ruwaadiya waxay warinayeen oo iyadna majmuuc ay maanta ka madbacaysan tahay bal kuwaas haba jireene laakiin waa anwaacda xadiiska waxyaalaha ugu qarsooni badan bal kaas weeye mucalalku waana qaybaha daciifka ahoo dee xadiiskii fayooba ayaa lagu arkay cillo waxyeelaysa ciladuna maanta haddaanay ahayn qaadixo wax lagama soo qaadayo imaka ka laga hadlay laan waa ciladii qaadixada ahayd wey waana si aynu kusoo marnay saxiixa iyo xasanka in la shardiyayo inay ka nabad galaan marka wuxu uhi balaqadii macnihii waa kaase wamaa xadiiska bicilatin ishtamala kulansada bicilatin cilo ciladaasoo gumuudin kalidii haddaan nacsiyeynay waana lafti jaamid ahe aan ama kaamida ayaan u bedelanaynaa ama mudaafaan iskaba soo qadaranaynaayo bicilatin cilo kulansaday ciladaasoo daati gumuudin qarsooni u saaxiiba qarsoon waayo wixii daahirka ahaa iyada taas xadiidka waxba laguma cilaynaya salkool dee haba dhacday wax daahira inay kuga cileeyaan oo kale hadduu waaba maxay waxa daahirka yahay ninku raawiga hadduu faasiq yahay fisigiisii iyo markaa wixiaasi oo kale waa wax iska daahira laguma cilaynayo xadiidka tan lama odhanayo walow dee cilo ay xadiidka kuba tahay laakiin ka loo jeedaa taa maaha waa cilo kulansada ciladaasoo daati qumuubin qarsoodi u saaxiiba aw khafa waa cadfu tafsir awdud macnaawo weye waana iska dee tii hore khafa iyo qumuud waa isla mid aw khafa mucalalun mucalal weeye cindahum waa cinda ahli xadiid ahlu xadiidka agtooda mucalal baa la yidhaha qad curifa waa la ogaado magacan baa lagu ogaaday iska takmilo waa la ogaaday bal marka haddaba xadiidka mucalal la odhanaya waa xadiidkaasoo sanadkiisa marka leega daahirkiisu sixa iyo salaamo yahay matnigiisa uu fayow yahay oo marka xaqiiqa ahaan laysu wadageeyo ruwaadii hadii laysu eego waxa qaajaxa lagu ogaanayo marka waxaan leenahay saa daraadeed imaka haddii imika xadiidkan daciifka iyo qaybo raggii dacafada axaadiistoodii ay ahaayeen tacliimkani wuxuu ku yimaadaa axaadiisa siqaat dadkii lagu kalsoonay axaadiisoodii oo markan laysu geeya la ogaanaya waham ruux ka dhacay qalab sahwi ha ugaba dhaco nisaan ha ugaba dhaco qalab qalabkii muxuu imanaya ama xadiis dee asalkiisu marfuuc mawquuf ahaayo marfuuc lagaba dhigay xadiis asalkiisu mursal ahaayo oo laga dhigay mustasil lagaba dhigay ama mawsuul lagaba dhigay xadiis xadiis kala dhex galay waxaan xadiiskii kamid ahay inoo xadiiskii kuba soo biirtay umuurastaasa ayaa lagu ogaanayaayo la arkaya de xadiiska markaa maxay keenaysaa in xadiiskii la manciyo in xadiiskii laba daciifiyo taas bay keenaysaayo xataa buluq oo kale koley waa meelaha ruuxu dee marku aqoontan leeya dee lagu tadbiiqin karo umuuro badan buu xaafid ibnu xajar u ishaara umuurahan oo kale xadiis aynu soo marnaa qayba ku jirtay markuu xadiiskii dhigtay wa huwa macluulun daahirku waa fayow yahay laakin waa macluul waan arki doonaa kuwa qaarkood xadiiskii oo marfuuc ahayo saxaabigii inta la magacaabay rasuulka ilaahi loo tiriyey uu leeyahayba dee waxa weeyaan warajaxahu fulan dee alwaqfa ama dee rajaxa alaimatu waqfa waxaa la raajix yeelay inuu mawquuf yahay ujeedada marka hore daahirkiisi waa dhan yahay waa marfuuc laakiin culimada waxay raajix yeeleenba mawquuf umuuro sidaas oo kalea ayaan arki doonaa wa ucila bilirsaal waxaa lagu cileeya irsaal ujeedada saxaabi waa magacaaban lakin waxa leeyahay saxaabiganba waa wahm waa mursalba xadiiska asalkiisa umuuro sidaasoo la arkay inaynu yar ciyaanaayoon doona haddii ala yidhaaho ayaa jirto dee biluqa kolley inoo noqon kartaba tadbiiq inoo noqon karta haddii ala yidhaha xadiidka inta badan axaadiisa siqaat buu ku yimad axaadiis marka hore la aqbali lahaa ayaa ciladani meesha kaba saaraysaa kaas weeye wamaa bicilatin de kal haddaan guud ahaan kaa fahmnay qaybihiisna uu badan yahay oo kale waxba imika halkan amsilo badan oo sidaasa imikoon dee walow halkan hadalka yar dheereeyay oo qaybaha uu kaba yimaadano isagoo xaakim uu kaba soo naqlinay walow biwasida u kaba soo naqlinaya mucaliqan uu dhiganayo sheekuna uu waxyar yar taabtay in shaarixa isaguna bal guud ahaan horta tacriifkaas baan qabsanaynayo kalo axaadiista kutubta ninkasta tadribraawiya taqyiidka iyo ay badiyaan ay halkan oo kale misaal ahaan usoo qaataan sharaxa bayquniya zarqani oo kale ama zurqani oo kale iyana waaba xadiidkan basmalade waxa weya anas ibnu malik warinaya iyada riwaayada saxiixayd rasuulki ilaahi iyo abibakar iyo cumar iyo salfixuuna bilxamdu lilahi rabi alcaalamiin taasi waa caadiya lakin riwaaye muslim ayaa waxay raacday inta falam yakunu yadkuruuna bismi illahi araxmaan iraxiim fi awali lqira'ati walaa fi aakhiriha cibaaro sidaasa oo marka ay barkood cileeyaan cilooyin dhowr ah oo tadriibkaa ku arki kartaan ilaa sagaaliya ay gaarsiiyaan ay kaba mid tahay bal matalan dee imika intani ay dee amadaas ay kuba cileeyeen oo raawigi oo dee si isagu kaba fahmay istiftaaxan intuu kaba fahmay inaan midkan la sheegayaaba aanu jirin fahamkiisii la raaciyo waxyaala badan bay kuba cileeyeen bal adigu ciladaas kolley dee sharaxa kale bayquniyadiina way kuba sugnaayeen waa waxyaala ay bal waa riwaayada muslimun maaha xadiidka asalkiisa intiisa kale insha allahu tacala rabbi hadduu inoo dhib yareeyo waxyaalaha kale kutubta kale ayaan kuba sii arki doonaa waa mid waxaana jirta kulli de kitaabka waxa laga yaaba de waad soo daalacataan waa eegtaan marka shaarixan baa ilaa toban noociya buu soo naqliyayo xataa sayida alfiyadiisa dhab ahaan isagu ma lahayn nadmiga ninkan tirmisi baa isagu lahaa oo raaciyey waxoogaa waayo uu kaba tegay oo ajnaasta cilasha oo kolley waana kitaab iska yar taxriif badan sharaxa tirmisiya halkan ba adigu qaybahan cilasha uu dhiganayaan mid leeyahay mishkun baan wax yar ishaaraya ayaa wuxuu ta koobaad ayuu kaba dhigtay waa isina daahirkiisu sixayo laakiin ay kuba jiraan dad aan ahlu xadiidka dhexdooda lagu aqoon inay kala maqleen adigu saa ugama jeedo waayo arrintani waa arrin u yar baahan basin arrinta u yar baahan horta musawi wixii inuu inoo dabdismo marka marti waagaaga inoogu sugnaado waxa dambe laguma sii bineeye laakiin xagga hoose ayuu wuxuu kaba soo naqlinayaa xaafid alciraaqi oo qiso uu soo dhigtay oo axaadiisa kafaarat almajlisa kaba cabirayo qisadan waxaan u malaynaya waana qiso dee mashhuure inaanay saxiix ahayn oo nin uu magacaabay ninkaasaan ku tuhmayaayo ma dhici karta hadalkan bukhaari inuu yidhaaho kale kolleyna malaa kayfiyada qisada lagu wariya hadalladan keenay ee waxaan idin leeyahay kolle cibaaradan ah waa hadal dee tacaqub badan leh hadalka ciraaqi uu kaba soo naqlinaya waa hadal ibaax kalena leh kolley xerowgiisii dee khaas kaba ahaa ee ugu horreysiyay asxaabtiisiina markii la yidhi yaad ka tegaysa reer xufaadeed ee uu isaga u magacaabay ibnu xajar ayaana kalaam dheerow sheekhiisa kaga daba tegaya kule kitaab uu leeyahayo nukad fi culuumi alxadiisa la yidhaaho adigu nukadkiisa ee waxaan leenahay un bal kolley qisadan meel iska dhig oo hadalkan dee san un imakana kuma basin karno arrintana tasawurkeedu idinkuma taam noqonaye tan dambe waba waxyaalaha iska dhaafaysan haba noqoto oo san haydaan uba qaadan waayo waxay leedahay kalaamyo kale iskaba yeelan kartaan wama bicilatin haddaba wuxu wamaa xadiidkii shamala kulansaday bicilatin cilo ciladaasoo gumuudin daati gumuudin qarsoodi u saaxiiba aw khafa amase qarsoodi waa isla mid un cadfi tafsiirna weeye mucalalun mucalal weeye cindahum waa magacay doortaan barhkoodna macluul way dhahn xaafid xajara fi lxibaar isagoo kaa kaba cabiraya oan aragna barhkood cibaaradaa inkirayna way jiraan lakin dee culama alxadiis labadaba isticmaale cindahum oo qad curifa waa la ogaaday bal halkaasna waa qaybaha daciifka mucalalkii waxaan kaba baxaynaa dee ciladii waan sheegnay sida lagu ogaan karana waan sheegnay inaanay waxaan qarsoon tahayna matin ay nooguma sugan tahay xadiidkana inay daciifinayso koladay kuma timi sanadkiisa ama matigiisa bal taas oo kale waxa weeye waan aragnaa kolkal ciladu waa cilada qaajaxa ahun ciladu hadday noqoto iyadoo xadiidkii raawi warinayayo markii aan dee la eegay duruqii la tatabucay la ogaaday raawigan magacowgiisu inuu anu qalab yahay raawi kale uu xadiidka warinayo laakiin labada kale meesha la dhigaabo siqo u matiga taasiir kol aanay yeelan baa jirte bal adigu cilada xadiidka iyo macalalka la ydhaha ama maclulkaan soo marnay wey wad ikhtilaafi intan yar baan ku dari kole wad ikhtilaafi sanadin aw mase mudaribun cindahu halifan waayo haddaan beydkan ka taga xad cirabta laba cashar inay naga batay inta dambe ee beydkan haddii aan raaciyo waxay noqonaysaa insha allahu tacala laba cashar ma kitaabkii noo hadhaya wadiktilaafin markaa bal waa mudaribkiiba halkana inooga bilaabmi waana shan iyo labaatanaad mudaribkuna asalka hore dee idiraabku xagga luqada carabeed waa ikhtilaal amri wafasaad nidaami arinkii oo deecado oo nidaamkiisu fasahaado haddii la eego idiraab abwaajoo kale badu markay kacsantayo biyaheedu iyo masireedu iskaraacayaan ee xarakadeedu ay badanta iyo isku dhaceed taas baaba idiraab amwaaj laba yidhaahaayo oo dee xarakadiisa badan iyo isku dhacan mulsiduhu ay markay kacsan yihin iskuba dhacayaan oo kale lakin nooca xadka waa nooc bal mudaribka isaguna qaybi horta daciifka kaba mid ah waxaana ay tahay xadiis la warinayo oo waxa lagu warinaya laba siyood oo kala duwan un ama sanadkiisa ha noqoto ama matni labadaas siyood kala duwan ee lagu wariyey ma aha kuwa la samcin karayo lin karayo oo awju kala duwan baa xadiiskii lagu warinaya markaasna lama samcin karayo oo laisma geyn karaya haddii la karayo dhib ma laha si shaadkaba aan soo in haddii la samcin karayo aan shaad laguma magan lama samcin karayo talaba kalena ruwaad xadiiska warisay ama kayfiyaadkan lagu wariyo waa kayfiyaad isu dhigma isu miisaanmayo oo aan midkoodka kale ka xoog badnayn oo lama kala raajix yeeli karayo haddii la kala raajix yeeli karayo waxaa la kala qaadin shaad iyo dee maxfuud baabay noqon kartaa munkar iyo macruuf bay noqon kartaa raajixadaa la qaadi marsuux waa laga tegay markaa mudarib xadiiska laguma magacaabayo haddii la jamcin karayana mudarib laguma magacaabaye waa xadiiska adigu laba siyood oo kala duwan lagu wariye ama wax ka badan oo aan markaa labadaas siyoodna la kala raajix yeeli karahayn welibana aanay waxa weeyaan la jamcin karayn labadaa shardi baa meesha loo baahan yahay inaan la jamcin karayn inaan la kala raajix yeeli karayn xadiiska caynkaasa ayaa mudarib la yidhaha waayo xadiiska daciifa wuxuu tilmaamaya xadiiskan inaan lasoo qaba la dabdin sidiisii aan loo soo naqlin waayo haddii lasoo lasoo naqliyo sidiisii loo dabdiyey tadaafucani ma dhaceen bal xadiiskaas buu halkan inooga sheegaya wuxuu yihi wadukhtilaafin aywa xadiisin xadiis xagaasoo dukhtilaafin bikhtilaafi sanadin sanad iskhilaafkii u saaxiiba ama bikhtilaafin iskhilaafka u saaxiiba fi sanadi sanadkiisa dhexdii dhacay aw matin amase matniga waxa weeyaan mid waxay bikhtilaafin iskhilaaf uga saaxiiba fi matin matnigiisa dhexdiisa dhacay oo adigu matnigiisii baa laisku khilaafay laba siyood oo kala duwan baa lagu wariyey amase waxa weeyaan sanadkiisii baa laba siyood oo kala duwan laguba warinaya lama jamcin karayo lamana kala raajix yeeli karayo xadiiska caynkaasi mudaribun mudarib ku isbaraambare weeye mudarib weeye cinda uhayli lfani fanigan ehelkiisa agtood waa iska takmila un tasir halkana maaha tasir taxdeereen kolley wasanku waa si uu qaban lahaaba dee tasir iyadoo wasanku aanu waxba dhibaato kaba imanayn taxabub daraadeed ama dee istilaxa ulaba iman yimaadaana waaba jiraayo wama qultu xubaybi min ataxqeele bal yacdubu ismu shay bitasiri bal markaa waxa ay tahay oo imaka halkan inoogu tacriifinaya xadiiska lagu wariyaba waj ama wax ka badan oo kala duwan labada ama lagu wariyayo waxaa kale kala duwan ee laguba wariyeyna way ka hor imanayaan lama sharcin karayo gees kalena waadi way isu dhigmayaanbo ma kala xoog badno oo midna ka kale lagama kala raasax yeeli karo lagama horreysiin karo taa waxaa lagu magacaabaya mudarib markaa laba shardi buu yeelanaya horta meeshii in tadaafucu jiro aan la jamcin karahayn haddii aan la jamcin karayo mudarib mama lama odhanayo ta labaadna waa inaan la kala raasax yeeli karahayn oo dadkani ay isu dhigmaan ay siman yihiin haddii la kala raasax yeeli karayo iyadoo raajixadaa la qaadan marjuuxadna waa laga tegay xadiiska mudarib laguma magacaabayo xadiiskaa labada arrimood ay kuba timi ayaa mudarib la yidhaha masalan matnig oo kale matniga bal kollay amsilada halkan ay soo qaataan waa amsilo kollay kalaam kuma imanaye laakiin waxaaba la yidhaahaa marka misaal la doonayo waxa loola yiinteed markaa kol haddii maqsuudkii uu ku xasilayo wixii aad kuba fahmayso layskuma bushiyo amsilada ayaa la yidhaha bal masalan xadiis sahiyo kuba sugan ibn maji iyo waxaweyn tirmidi iyo oo haweeney faatime bintu qays la yidhaha lagaba warinaye ayaa maxaa xadiiskaasi ahaa waxaa xadiiska labada kitaab mid ahaan kuba sugan rasuulka in la weydiiye can zakaat oo uu yihi ina fi lmaali xaqan siwa zakaat maalka waxaa ku jira xaq aan zaka ahayn xadiiskan ibnu maaja waa wariyo tirmidi bay riwaayadiisa taabsaayde ibnu maaja waa wariyo waa dariiqiibuu ku wariyo waxaa riwaayadiisu ahayd laysa fi lmaali xaqun siwa zakaat mid xaq buu sugay aan zaka ahayn midnaba aanfe maalka kuma jiro xaq aan ka ahayn laguma laha xaq aan zaka ahayn baa maalkii lagu leeyay waa madka keliya laba siyood lagu wariyey tirmidi iyo ibn maaja bay ku kala sugan yihi bal markaa waana tadaafuc mid xaq buu sugaya midna waa anfiyayaa oo kale xadiiskan waxaa laguma magacaabaya mudarib bay jirtaa culimada qaarkood halkan misaalkan bushiyo idaa xadiisku marka horeba waa daciif sanadkiisa dacfi kuma sugan yahayo waxa misaalku ku haboon yahay xadiis haddii aan idiraabkan jirin la aqbali lahaa ee idiraabkan loo celiye laakiin waxaan leenahay un wixii waa misaal waxaaba yidhaha washan laa yuctaradu lmisaalu id kafaa fihi fardu walixtimaalba waxa ay tahay shanigu misaalka la bushi laguma keeno waayo cadabi fardi walixtimaal ayaa kuma filan marka waxay inoogu filan tahay inaan suuraysan xaqiiqada idiraabka marka daa jira waxbuu kani sugay kii kalena waa anfiyaya labadoodii macno de kuma wada camal fali karo bal markaa kol hadaynaan wada qaadan karin xadiisku sidiisa marka horeba loo yimaado balkoodna halkan jamcin ha baadhbaadheen waana xadiis keliye bal idiraabka sidaasi kuba yimaada matn marka uu yahay sanadka markuu yahayna waa kala duwan sanadkiisa lagu warinaya bal masalan kuna xadiis isagu su-aasha iyo matni huwatuha rasuulka loo naqliyey inuu yihi waxa iyadoo abubakar kuda alaaka qad sibta ya rasuul allah hud iyo suuradaha lamidka nadaairteeda xadiiska abi isxaaq la yidhaha taabiciintii kamid ahba sanadkiisa sugan waa isugu yimaadaan laakiin abi isxaaq baa ilaa w toban wes in ka badan baa isaga laysku khilafay kii ka warinaya iskhilaafay barkood baa xadiiskii mursal kaba dhigay aan saxaabiba jirin kuwa mawsuul bay ka dhigeen haddana mawsuulkii kuwii kaba dhigay barkood abibakr inuu warinayay kaba dhigay abibakar kuwa sacdi inuu warinayay ka dhigeen kuwa aisha musnadkeedii bay kaba dhigeen bal marka waxa weeyaan mursalkii marka lasoo dhaafa musnad haddana aan saxaabi keliya la magacaabin asxaab kala duwan ba ruwaad nin keliya un wixii laga wariyay baa saa noqday ruwaadii marka la eegana waa wada iqaad ah laoon yahay oo suurtagal maaha in midka raajaxo sanaan kaba tegayna xadiiskii marka maxay sanadkiisii ku keentay idiraab bay kuba keento waxay tilmaamaysaa xif inaan meesha xadiiska sidiisa soo qaban xifdi la-aan bay tilmaamaysaa dabdi la-aan bay tilmaamaysaa waana waxaa xadiiska mudaribka loo daciifiyo waa daciif waxaa tilmaamaya cadama dab waayo haddii kale wax ma yimaadeen bal markaa kaasna waa misaal xagga sanadka ee waxaan ogaanaa un idiraabku marka uu san oo kale san sanad uguba yimaado noocaasa sunta axaadiista kuba yimaado xaqiiqiyana ay tahay diraabka xaqiiqiya waa ka labadaa shardi laga helo tadaaf waxa weeyaan aan la kayn markaa laysu geyn karahay iyo cadama tarjiixo meeshii waxa weyan aan midkood kale laga raasax yeeli karahayn labadaa shardi la helo xadiiska mudarib baa loo daciifka khilaafin wa xadiisun xadiisu dukhtilaafi sanadin ay dukhtilaafin iskhilaaf u saaxiiba iskhilaafkaasoo fii sanadin sanad dhacay aw matn aw ikhtilaafin iskhilaaf u saaxiiba ikhtilaafkaasoo fii matn matn dhexdii dhacay xadiidkaasi mudaribun mudarib weeye mudarib baa la yidhaha cidda u hayni fadligan ehelkiisa oo macnaha waa de ciladiis kaa agtoona mudarib buu ku yahay kale milowno de anwaacdii xadiiskan kolley kama hadlayna waxa laga hadlaya waa culama lxadiis wixi ay qabeene fani kale kumama jirno haddii cidda waay fani wasikana aan lagu buuxin waxba dee maqsuudki waa caadi un oo waa culamo kale agtoodaba markaa maynaan ku sugnayn iyo aqwaashoodiiy waa culama lxadiis wixi ay qabeen un wlmudrasaat wallahu subxana watacala ala alam qal النaظim raximah اllahu tacalى wاlmudrajaat fi اlxadiisi ma atat min bacdi alfaad ruwaati اtasalat waxaa halkan casharku inoogu bilaabmayaa nooc isna lagu magacaabo almudraj laftiga mudrasna waa ism mafcuul oo macnuu waxa weeye idraas waxa la yidhaha idkhaal gelin wax la geliyo wax dhex kale dhexdii la geliyo marka mudrajaadka ama mudrasna waxa weeye waa adigu mid ama waa xadiis adigu uu raacayo uun la xidhiidhayo ama la dhex gelinayo waxaan isagii kamid ahayn na xadiis axaadiistii rasuulka kamida salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo kalaam ama lafdi iyo cibaaro aan rasuulka ilaahay cibaaradii ahayni ay dhex gashay iyadoo aan laga soocin oon laguaan lagaga soocin ruuxii yidhi oo la sheego haddii dee ay kuba dhex jirtay laakiin la yidhaha qaala fulan oo kale aya taasi way ka soocan tahay laakiin xadiiskii bay raacaysaa fasli la-aan oo la raacinaya iyadoo wax lagaga soocaya ama dee aan lagaga garan karaa xadiiska aanu jirin oo markaa waxaa imanaysaa ruuxii aan xaqiiqadan ineen garan inuu u wada qaato xadiiskii rasuulka inuu yahay taas taas baa horta mudraj lagu magacaabaan kalina xaggan dee waakaynu soo marnay xadiisku wuxuu ka kooban yahay sanad iyo matan marka la eego idraajkana matigana waa galaa sanadkana waa galaa dee marka matigan uu gelayo falaydee amsilo badanna waa leeyahay waxaay noqonaysaa unkaa isaga matnigiisa wax la raaciyey waa xadiis isagii ay la xibaad ku tacriifin doono isagu ka sanadkama tacriifin doone uu la xidhiidhay uu dhex galay waxaan isagii kaba mid ahayn oo ruwaadii kale alfaadoodii ah ama bilowga ha kaba gasho dhexda ha ka gasho aakhirka ha kaba gasho kaas baa mudraj lagu magacaaba bal xukunkiisa waa inoo dambeeyaa waan laqbeyn doonaan oo wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waalmudrajaatu tii iyadu la geliyey fi lxadiisi xadiidka dhexdiisa ee la fangeliye la raaciyey ma alfaad weeye ata timi min bacdi alfaadi ruwaati kolley taqdiim iyo taakhiir ba halkan ku sugan waa min alfaadi bacdi ruwaati ruwaadda bacdigood alfaadeeda iyo cibaaraadkeeda xaal ay kaba mid tahay taasoo itasalat la xidhiidhay xadiiskii oo xadiiskiibay la xidhiidhay oo akhirkiisiiba waa tii badnaydba kalaba xidhiidhay amase dhexdiisiibay gashay ama waa way kaba horeysaa walow ay naadir tahay oo ay yar tahay bilowgiibay kaba gashay bal taasuun xadiiskii ama ruwaadii barhkood alfaad ay leeyihiin kalaam ay leeyihiin oo xadiiskii raacay oo wax lagaga soocayo o laga garanayo aanu jirin ruuxii aan kaa ogeyno u wada qaadanayo xadiiskii rasuulka inuu yahay kacaynkaasa mudrajka lagu magacaaba kolleyna dee imaka idraajkan wuxuu bimnisanaya kulansanayaa qowlkii iyo hadalkii oo cid aan lahayn loo nisbeeyo oo bal masalan marka xadiiskii rasuulka waxaan kamid ahayn ay raacdo dhex gasho ee aan lagaba soocin dee ruuxii aan xaqiiqada ogeyne dhammaanba kalaamkii rasuulku u wada qaadan waxaa meeshii ka dhalan inuu hadal aan rasuulka ilaahay hadalkii ahayn uu rasuulka ilaahay uba tiiriyo saa daraaddeed ficilka caynkaasa in loo qasto oo idraa xadiiskii waxaan isagay kamid ahayn lala xidhiidhiya xaaraan buu noqonaya waa shay xaaraam ah ruuxa lagu yaqaano taase lagu ogaado inuu sameeyey ina cadaaladiisa way dhaawacmaysaa oo ruux cadaaladnimadii uu kaba baxayaayo waana wax qaadix ruuxa cadaaladiisii wax dhaawacaysa dee sahwi wixii u dhacay ama nisyaan u dhacay khada u dhacay ilaahay subxaana watacaala dadka uma qabanayo ruuxii laakiin taasi ay ku badnaatay walow xifdigiisi isagiina dee ay wax noqonayo loo markaa xifdigiisi wax laga sheegi laakiin arrinka caynkan oo lagu dhaqaaqo oo lagu markaas lagu kaca waa wax cadaaladnim ruuxii cadaaladiina dhaawacaya ficil xaaraam ah dee xadiiska caynkaasna waa kan oo waa qaybihii daciifka la raacinaya in xadiiskii rasuulka khaasatan qaybtan iyo jumladani maaha allahuma suuray kala soo reebaano suuradaas waxa weeye haddii xadiiskii lafdi qariib uu ku sugan yahay lafdi u baahan in la sharxo luqa ahaan qariib kuba ah lafdigaa fasiritaankiina loo raaciyey bal xadiiskii oo bal tafsiirkiisii uu dhex galay xadiiska dhexdiisii laguma daray lafdigaas taas bay yidhaahaan rag waaweyn oo ayimadii diinta ayaa laba yimi oo kuba kacay oo kutubtana way ku sugantahay amsilo taasio wixii tafsiir loo geliyo dhib ma laha ayay ama waa layska ogolaanaya bal cala aqal way fiicnayd in mar gooniya laba sheego laakiin taasoo kale waa wax dee aan la odhanay xaaraan lagu tirin ahayn oo bal masalan xadiiskee saxiixa kuba sugnaa caasho xadiiskeedna ahaa ama caaisha ay kaba waramaysay rasuulka ilaahay markii soo dhawaaday waxyigu inuu dadkaba ka dhex baxay oo b gaaru xira uu iskaga khalweyn jiray uu gooni ku noqon jiray ayaa waxaa kuba sugnayd xadiiskeedaas markii ay sheegaysay rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh gaari xira inuu geli jiray oo uu tegi jiray وkاna yتxaنث فيhi الlayaalya marka وkاna yتaxaنث فيhi وhuوa تacabud lafdigan تacabud caaisho kalaamkeedii maaha iyada waxay ka cabirtay وkاna yتaxaنث فيhi الlayaalya dawاt الcadad taas bay ahayd laakiin intan dhexdee ku jirta وhuوa تacabud waxay tafsir u tahay تaxanuskani muxuu yahay tafsir bay u tahay waxaana la yidhah waa kalaamkii zuhri taasiye iyada kalaamkeed maaha marka wixii dee zuhri iyo qolooyin kaleba way sameeyeen lafdi qariib oo xadiiskii ku sugan lagu sharxayo lagu cadaynayo lagu fasirayo taasi bal way ka sahlantay kuwa kale ama waa wax iskaba jaa-isa yidhaahaan laakiin wixii aanta ahayn wax banaan maaha kolleyna idraajka matikan kala hadlaynaaye kol waxa weeye isagay saddex u kala qaadaano mar dee wax xadiiska dirowgiisii la raaciyey oo macnaa xadiisku xagga hore ka raacaya kolna dhexdu ka raacaya kolna xagga dambe waa ta u badan bal marka uu awalka kaba raaco xadiis keliya ama misaal keliya ay la yimaadaano waliba dariiqaas mooye duruq kale xadiis marfuuc ku ah guud ahaan oo waa xadiis abi hureyra warinayayo laftigiisu ahaa ama de waxawey asbiqu lwuduu'a markaa waylun lilcaqaabi min annaar bal xadiiska abi hureyra si uu wariyay riwaayadiisu waxay ahayd rasuulku inuu yihi waylun lilcaqaabi min annaar isaga ka asbiqu lwuduana kalaam abi hureyre ay haydo riwaayadka qaarkood bay ku timi asbiqu lwudua fa ina abalqaasimi sala allahu calay wasalam qaala weylun lilcaqaabi min annaar laakiin maxaa riwaayadka qaarkood dhacay intii abi hureyre kalaamkiisii ahayd oo uu dee leeyahay imika waa wuxuu usoo qaateen waa wuxuu ka fahmayo dee si looga nabad galo waciidkan waa wixii lala iman lahaaye ayay barhkood oo dee ku wada dareeno xadiiskii marfuuc kaba wada dhigeen laakiin waxay dhahan inta badan awalka waa naadir inuu dhacaa taasoo keliyana waabay sheegaan walow dee taysir kitaabkan taysiru musalaxay dhacday dhexda inuu awalku ka badan yahay lakin kolley dee sida kutubta inoogu sugan taas maaha xaafid ibnu xajarigina misaalka mooye wax kaleba may sheegin bal waxa weeye awalku waa naadire taasoo kale wey walow riwaayo kale ay jirtoon riwaayada cabdillahi ibnu camrin oo kale oo dee ka dunaysan oo xadiisku intan asalkiisu marfuuc kuba ahaa riwaayadan abi hureyrt ah laba yidhaah dhexdoo kale xadiis aynu kitaabkan kale kusoo aragno man masa dakarahu falyatawada ee laftigii xadiiskii busrakaasba ee curwa uu kaba wariyey waxaa markaa dhacay riwaayaadka qaarkood ee hishaam ibnu curwa lagaba wariyey man masa dakarahu aw unsayayhi aw rufqahu falyatawada kutubta qaarkood buu dhacay ninka dakarkiisa saabta ama labadiisa xiniinyood ama intaa rufsi waa asl alfakid ee ku dhaweeya dee dakarku gaadhayo saabta ha weysaysto marka cibaaradana unsayehi iyo rufqow midna xadiidkii kamay mid ahayn waa la arkaa fahm bacda ruwaat oo laba leeyay curwa ayuu ahaayo dee markaa kol haddii imika dakarka taabashadiisa ay weyse burin keentay gaalibana shayga wixii ku dhow ee la jaara uu la xukum noqdo haddana dee labada xiniinyoodna aad bay ugu dhow yihiin kolley waxyaala ay calaaqo ka dhaxaysaana waa jiraayo dee bal markaa iyo intan uu gaadhayaa iyadna inay naaqado tahay oo kale ayaa mid ka fahmay xadiiskiiba dee waa fahamkiisi iyo istifaadkiisii un bal fahamkiina laakiin dee dakarkun buu ahaayo waxyaalaha kale muu keenayn xadiiskii bay raaca bacda ruwaat falyatawadana kamid bay dhexdana uu ku jira ama iyada akhirka way badan tahayba waxyaalo badan bal marka haddaan nidhi ficilkii waa xaaraam oo kale seebaa lagu wixiina waa waxan aan laga kaba soocnaynay ixtimaalaysa inuu xadiiskii rasuulka oo wada marfuucaba yahay seebaa lagu garanaya marka waxay dhahan dhowr arrimood baa lagu garanayaayo inta badan waa ta u badan oo xadiiskii dariiq buu leeyahy dariiqii idraajkii baa ku jira dariiq labaad buu ku soo aroray oo qadarkii mudrajkaa iyo mudraju fiihigii lagu kala saaray oy kala go-an yihiin taas waa lagu gartaa oo riwaayo an idraajkii gooni uso wixii mudrajkaa gooni u soocayso soo aroorto waa lagu gartaa waxaa kaloo lagu gartaa dee ninkii isagu idraajkan laba yimoo caddeeyo idha intan aniga qaybtay dee kalaamkay bay ahayd ama a'imadii waaweyneyd ee xifdiga badan lahaa iyo isilaaca badan lahaa ee caddeeyaan oo idhahaan qadarkaasi waa mudraj oo kale waxaa kaloo lagu gartaa kalaamkanba inaanay suurtagal ahayn rasuulku inuu yidhaaho bal mathalan saxiixa bukhaari waxaa dhacay oo bukhaari saxiixiisa lilcabdi lmamluki ajraan waa xadiis abi hureyra lilcabdi lmamluki ajraan walowlaa mayka biru ummi marka wladii nafsii biyadi lowla ljihaadu fi sabiili illahi walxaji wa biru ummi la axbabtu an amuuta wa ana mamluuk haddii aanay jirin jihaadkan fi sabiili illahi lagu jihaadaya dee nin adooni waxa weya ma jihaadi karayo oo khidmo kaleu mashquul ku yahay xajkan xajbu waajib kuma aha oo bal dee marka dambe waaba ku celinayaaye xajkaasna haddaanu jirin hooyaday oon dee iyadana haddii dee cid kale aan u shaqaynayo aan khidmadeeda kaba shuqloomayo oo beriga adiyiyo waxyaalahaasna aan u jirin si aan labada ajri u helo waxaan jeclaan lahaa inaan dhinto anigoo mamluuka ah anigoo addoonaba bal xadiisku saxiixa sidan buu wadacay waa israacay marka waxa weeyaan tan qadarkan horta intii xadiidkii marfuuca lilcabdi lmamluuki ama marka ajraani buu ahaa laba ajri buu leeyahy lakin intan kale lowla aljihaadu fi sabiili illahi walxaju wabiru umi la axbabtu waa qadar mudraj oo xadiiskii raacay oo dee halkii ay ahayd qaala fulan laga odhan laban baan la odhan oo waxaa loo wada qaatay xadiis marfuuca inuu yahay waxaa laguma garanaya idraajkana hadalkani rasuul kama soo furi karo waayo rasuulka ilaahay o afdal albashar isagoo ilaahay khaliiqad oo dhan kaba doortay inuu addoon mamluug oo cidi leedahay uu kuma tamaniyeen arrin kalena waabay jirtaa xadiiska la socoto wa biru umi baa la socoto rasuulka hooye u noolo markaa joogtayo uu markaa birigeed iyo khidmadeed iyo waxyaala caynkaasa uu kuba shuqloonaa taasimay tirin hooyadii iyadoo yar bay dhimatay oo macnaa waxaan suurtagal ahaynba rasuulku inuu ku hadlo taasna waa laguba gartaa bal waxa weeye adigu bimudrajkii matnigu kaa weeye ee wax banaanna maaha in loo qastaa in loo qastaa wax banaan maaha xaaran ruuxii u qastee ogaan waxaan rasuul xadiiskii ahayn raaciyana waxa weeyaan dee waanu ku dambaabaya cadaaladiisina meeshii uu kaga baxaya iyo riwaayadii laga aqbalayay sababtuna waxa weeye waxaa ku sugan hadalkii oo cid aan odran loo nisbeeyo loola teeriyo taasi iyadu waxa weeyaan waa idraajka sanadka idraajka matniga haddaan misaal kaliya kaba soo qaadano isaga idraajka matnigu sanadkuna waa dhacay kolley shaarixuna ama mucalliquna waxoogaa buu idin dhiganaya aqsaamtii buu soo wada dhiganayaa kolley ama dhowrkii qaybood oo midna afar bay ka dhigaan midna saddex saddexdii matniga waan sheegnay kan isaga bal midun baan kala soo qaadanaynaa isaga idraajke masalan sanadke sa uu idraaj sanad ku dhacaya waxa weya xadiis baaba ka soo qaado jamaaca ay wada warinayso laba saddex nin baaba xadiiskii ama laba nin baa wadaagsaday labadoodu laba sanadoo kala duwan ayay ku kala wariyeen xadiiskii waana xadiis keliya labadii ninna nin baa la wada kulmay oo kana waa ka wariyey kana waa ka wariyey ama jamaacadiiba nin baa la wada kulmay oo kana waa ka wariyey kana waa ka wariyey kana waa ka wariyey xagga sanad ahaan way iskhilaafsanaayeen xadiiska way isku waafaqsanaayeen sanadka iskhilaafkeedu macnuu maaha sanadkao dhan iskuma khilaafsanyina waaba dee in hadduu dao xaggii dambe ha iskaga waafaqsanaadeen waa xaggan hore sanadkay isku khilaafsanyin marka nin baa ka wada warinayo markaa muxuu samaynayaa intuu sanadka saddexdoodii wadada magacaabo ama labadoodii ayuu sanad keliya sheegaya ma cadaynaya iskhilaafka xagga sanadka uba dhexeeya farqiga u yar dhexeeya ma cadaynaye mid ahaan ayuunbuu sanadkii sheegaya kuwii kalena uu kaba aamusaya inaanay isku waafaqsanin waxyaale qaarkoodna ma tilmaamayo marka maxay noqonaysaa xadiisku waa halkeede sanadkii kuwan uu magacaabay barhkood ay lahaayeen ayaa maxay dhex gelayaan ay mudraj ku noqonayaan kuwan dee kale sanadkoodii uu sanadkoodii dhameeyey bal markaa waa mid taa kaba timaado misaalkaas oo kale xadiis tirmidi wariyey waa xadiiskii macruufkaa saxiixan oo kuba sugnaa inuu yihi ibnu mascuud ayu dembiya acdama an tajcala lilahi nidan wahuwa khalaqak rasuulka uu inuu yihi dembiye keebaa u weyne waa ilaahay ood u yeesho cid sharig ood soo baalgeliso isagoo isaga kuba abuuray xadiiska laba imaamoo macruufa waa acmash sulayman ibnu mahraan iyo mansuur ibnu lmuctamir ayaa wariyey xadiiskan xadiiskan waxay ka wada wariyeen nin abu wail laydhaa ama shaqiiq ibnu salamo isna mukhadramiintii kamid ahaa ninkaasi walow uu nin weyn ahaa ibnu mascuudna soo gaadhay cid baa udhexayso camr ibnu sharxabil nin laydhaa baa ibnu mascuud isaga udhexeeyey laakiin nin kalaa jiro oo xadiis kastan iyagu ay bal matalan uga wariyaan shaqiiq ugaba wariyo wasil laydhaaho isagu wuxuu kaba dhigay xadiiskii can shaqiiqin muu sheegin ba camr ibnu sharxabil waa can shaqiiqin can ibni mascuud markaa saddexa nin ee xadiiska shaqiiq ka wada waramay sanadkooda iskhilaafka jira labana waxay sugayaan shaqiiq iyo ibnu mascuud nin inuu udhexeeyo midna ninkaa ma sheegin oo waxa dhici karta dee waa soo gaadhay ibnu mascuud int waa sida kaga maqlay markii dambena inu xadfo ninba sibuu kagaba wariyey marka maxaa dhacay waxaa jirtay inuu kaba wariyey imaka iyagii lagaba wariyey thawri oo kale ayaa kaba wariyay saddexdoodii oo acmash iyo mansuur iyo wasil markaa maxay noqotay in lagu wariyo can shaqiiqin can camr ibni shuraxbil can ibni mascuud saddexdoodina way wada magacaabayn marka mansuur iyo acmash waa caadi riwaayadoodii wasil lama odhan oo siaa thawri oo kaliya markuu warinaya wasil camar uu riday muu odhan oo camar isaga kuma jiro ee waxay markaa daahirkii noqonaya si wax waasilna uu camar sugay oo shaqiiq iyo ibni mascuud dhexdooda nin kale uu sheegay isagoo isagu aan sheegin oo riwaayadiisa aanay kala maqnayn oo haddii tan oo kale la cadeeyo la yidhaha may sadee muslim iyo aimada u cinaayoodaan hebel maya taasullaleeyo ama hebel hebel muu sheegin idraaj ma jireen marka inta isagii la magacaabo waxa weeyaan qoladii kale un sanadkoodii la sheego kiisii lagaba aamuso ama sidii uu ku wariyey idraaj xagga sanadka ka imanaya ay noqonaysaa kale saddex qayboodo kalena way jiraan oo dee imika falle waqtiyo kale inoo iman doono hadii ala yidhaaho imika matin baan eegayna bal kaas baa mudraj lagu magacaabaa oo wuxuu yihi walmudrajaatu tii la dhexgeliya ama la fangeliya fi lxadiisi xadiiska maa alfaad weeye ata timi min bacdi alfaadi ruwaati halkan waxaan leenahay dee waxba in alfaad baa waxa weeyaan muqxama say barhkood ama shuraaxda qaarkood ka cabiraan muqxam waxay ka dhigantay waa zaa'ida waxba ma odhanayne taqdiim iyo taasiir unbaaba kuba sugnaaye oo barhkood baa sheegtay alfaad inay iska ziyaado maanta tahayo waa alfaad timi min bacdi ruwaati ruwaadda bacdigood xaggii kaba timi oo ujeedadu kalaamkii ruwaadda qaarkood ah haddii aan sida kale udhignayn marka horeba kuba laqbeeyey oo waxba aynaan odhan waa zaa'id waa ma atad min alfaadi bacdi ruwaati xaal ay kaba mid tahay ama kaba timi ruwaadda bacdigood alfaadeed iyadoo ah hadalladoodii ah taasoo ittasalat la xidhiidhay xadiidka aakhirkiisii ee ama dhexdiisii gashay ama bilowgiisiiba gashay taas baa waxa weeye lagu magacaabaa mudraj xadiidkaas baa la yidhaah kolley bal waxa weeye dee waa taa xukumkiisii waan soo sheegnay qaybihiisii waan soo sheegnay aimada qaarkoodna taaliif bay ku leeyihiin ay u cinaayoodeen oo halkan horta malaha taaliifkii dee ugu horeeyey la garanaya waa kitaab khadiib leeyahay oo alfasl lilwasl oo waxaan filaya isaga waa lahaya xafid ibnu xajar baa kitaabkiisii kitaab kale intuu talkiisiyey dee ziyaado badan oo intii labanlaabkeedna kuba kordhiyay oo taqriib lmanhaj uu kuba magacaabay bitartiib lmudraj oo kaas waxaan filaya ilaa imika inaan maan maqal in la madbaceeyey in xataa isagii lahayana dee maan maqalba oo xataa makduud ahaan laguma hayo suyuudi baa laakiin kitaabka xaafid ibnu xajar intuu asaniidii kaba xadfay soo talkiisiyo bal markaa kaa suyuudina waa la hayaa oo bal marka de waa kutub u cinaayoonaysa waxyaalihii kutubta guud ahaan dhacay ee sidan ahaa in waxa weeyaan laba sheego ay sheegto kolena kolkol de waxaa iska jirto aan idraajka la iskuba waafaqahayn bal mathalan xadiiskii aynu kuba soo marnay maka kitaabkan subaxdii ee xaggan ah ummadaydu inuu rasuulku yihi ya'tuuna guran muxajariin wey inay maalinta qiyaamaha imanayaan iyagoo wejigooduna nuurayo xubnahooduna nuurayaan xadiidkaa waxaa laba socotay oo saxiixana kuba sugnayd faman istadaaca minkum an yudiila guratahu falyafcal kolley waan soo aragnay ninkii saasaa jirto waysadan fadiiladaasay leedaho maalinta qiyaamaha ruuxii nuur bay u noqonaysaa ninkii karaya inuu guradiisa dheereeya ha la yimaado markaa qolooyinka ama aimada xadiiska bacdigood baa waxay ku tariyaan faman istadaaca minkum an yudiila guratahu falyafcal kalaam abi hureyre inay tahay xadiiskii marfuuca inaanay ahayn waanay la xidhiidsan tahay xadiiskii barhkoodna dee waxa weeyaan kolley taas kuma waafaqsane bal taas oo kale eg waa idraaj baa la sheegtay inay mudraj tahay oo macnaa guradan in xadiiska intaa horeha kuba jooge laakiin intani waa istinbaad iyo wixii uu kaba fahmay abi hureyre ay leeyihin isaga ayaana tan yidhi ee xadiiskii marfuucaha maaha e idraajku markaa kolley dee kutubta waa kusoo noqnoqda waxyaalo badanna waa dhaca ka tafsiirkuna aad buu uga badan yahay bal kaas weeye xukunkiisna waa taan soo sheegnay intay kasoo reebeenna waa idraajka tafsiirka marka aynu shaarixanan haye halka ugu dambaysa ayaa markuu waclam ana sabab idraaji tafsiru lafdi gariibin markuu yihi iyo dee waxyaalahaan soo sheegnay uu sheegayna waxa lagu garanayo biwuruudihi mafsula min dariiqi akhlaw bitafsiri xiraawi oo xukunkiisina sheegu yihi almancu litadamunihi linisbati alqawli ligayri qaylih xukumkuna waa inuu mamnuuc yahay waayo qawlkii oo cid aan lahayn loo nisbeeyuu dhimisanaya ayaa wuxuu kaba cabiree nacam lafti baan doonaya waan sharxay waxaa dhan hadalkan kuba ehe lafti inaan yar cadeeyo meesha kuba sugan wuxuu yihi nacamka istidraag bay ula yimaadaan meelaha caynkan oo dhan oo waa laakin bay lamid tahay lakin ma udrika litafsiri gariibin yusaamaxu fihi kama qaala shaikh lislaam wixii loo dhexgeliyo lafdi qariiba fasiritaanki waa la iska ogolaanaya ama waa la fudaydinaya de waa wax laiska jaa-isba iska noqon kama qaala shaikh lislaam su yihi cibaaradan baan doonayna in yar yar eego horta ninkan tacliiqa le ayaa wuxuu kaba cabiray yaqsidu bihi limaama suyuudiya ninkan le sharaxan zarqan sharaxan aan hayne imaka bayquniyada uu kuba sharxay mashaar ayaa dee cibaarada lahaaye lakin ninkan tacliiqa leh oo kolley nin mucaasira dee mooye kolley waa nin aada u dhowbeed ama waqtiyadeenan imika un ahayn ayaa wuxuu cibaaradiisa kaba cabiray wuxuu ujeedaa shaikhulislaam suyuudi buu ula jeedaa tiina wuxuu daliil kaba dhigtay in cibaaradan suyuudi leeyahay oo kitaabkiisa tadriib ay kuba soo aroortay kalina way ii qoranta dee waqti horaan kuba qoray halkan waa cibaara ii qoran adaahiru cindi anahu yaqsud imaam zakariya alansaari adigu sida dee waxa weya muuqato weeye oo xasba maa cindi wuxuu ujeedaa maaha suyuudi ulama jeeda waa zakariya alansaari ninka hadalkan uu ula jeedaa sheikhulislaamkan sababtuna waxa weeye horta zakariya alansaari waana ka da'weynaa suyuudi walow uu ka geeri dambeeye oo iyo boqol buu gaadhay ama sagaal iyo sagaashan buu kuba dhintay hadalkiisii alfiyada ciraaqi kuba sugnayd weeye markuu sharxaye arrin kalena waxa weeyaan zakariya alansaari macruuf buu ku yahay kutubta in shaykhlislaam la yidhaho lakin suyuudi marna laguma sifaynba taas oo adigu bal waxa weya hadalkan waa hadalkii zakariya lakin ninka wuula jeedaa walow dee suyuudna alfiyadiisa iyo tadriibkiisa iyo dhamaan ay kuwada sugnayd cibaaradan shaykhlislaamna kale waa cibaarada ragga qaarkood culimada ay kuba sifeeyaan oo dee waa tan oo ibnu taymiya oo kale uu kuba shuhuroobay shaykhulislaam oo haymada qaarkoodna ibnu naasirudiin oo kale kitaabdan uu kaba qoray aradd lwafir isaga bal magacowgan laguma magacaabay qolooyinkii ka keenay hadalka hasatan waa dadka isayeen ee barhkood ay sheegeen ninka yidhaha shekhulislam ibnu taymiya shekhulislam ku yidhaha u gaaloobayaa oo kale ayuu kitaabka u dejiyay radd lwafir kitaabka la yidhahyo dee nusuustii culimadii waraha uu aruuriyo waa aad bu ugu shuroobaa lay ragka horeyn ay kuma shuroobeen lakin waxaa jirtoo kale kutubtan qaarkood inaguma badan ayay tahay in istilaaxaadkooda iyo isticmaalaadkooda la ogaado suyuuda kutubtiisa khaasatan mustalax oo dee aada muhim u ah badan oo dee muntashirana oo aada u muntashira kolleyna nin isilaax ku shuqloon oo dee waktiyadan joogaana wax iyaa kamida uu arkayo uu daalacanayo ama akrisanayo marka sheikhulislaam kutubtiisa dhacdo wuxuu ujeedaa xaafid ibnu xajar suyuudi oo dee markan kutubtiisa uu shaikhulislaam kaba cabiro xaafid ibnu xajar buu ujeedaa yani dee iska kingelin taas oo kale xaafid ibnu xajarna uu isticmaala cibaaradan fatxulbaari iyo waa ku isticmaala kutubtiisa kol isagoo ama shaykhulislaam kaba cabira ama qaala shaykhuna shaykhulislaam isagoon magacaabin hadduu xaafid ibnu xajar isticmaalayana wuxuu ujeedaa siraajuddiin albulqini imaamka shahiirka ahaa iyo dee faqihi waqtigiisaba ahaa ma akbara fuqahaa ilcaalam fi waqtigii ahaaba ayuu ujeedaa waa isaguna sheekhiisa siraajuddiin albulqini waayo hadiyo goor fatxulbaari way kusoo noqnoqotaa meel qaarkood markuu wax kasoo naqlinayo ama baxsi uu la gala sheegayo kolna wuxuu kaba cabiraa qaala shaykhuna shaykhulislaam kolna shaykhulislaam o waxaa xaafid xajar ratiista ay siraajuddiin albulqini dee kolleyna mutaakhiriintan dambe ee marka la eego shaaficiyadoo kale fiqigooda iyo bal dee kutubta qaarkood waayo funuun aada u tacaduday buu leeyahay ama funuun badan buu kutub ku wada leeyahay oo waa shuhroobay de waa nin muddo dheer noolaayo waxaa laga arkaa inta isagoo joogay haddana dadki isaga waxay bareen iyo dadku sii baray iyo taas oo kale inay kolkol dhowr loogu tegayeyba darajo isagoo nool be waa zakariya lansari imaamka la yidhaahaa isaguna kutubta dambe oo dhan aad buu mashhuur ugu yahay in lagu idlaaqo de waana nin kutub fiqiya leh oo kutub xadiisa leh oo xataa bukhaari imika waa madbacaysan yahay laho kutub markaa dee culum lqur'aan kuba tacalluqsan laho luqa carabiya iyo waxyaalo badan laho aad bu badan kutub badan buu leeyahay oo kala duwan ama funun badan isaguna mashhuur buu ku yahay laqabkan oo la isticmaalo dee shaykhulislaam zakariya alansaari oo kale adigu marka waxay tahay markaa dee kutubta daalaxanaysaan oo kale bal eegka qaraacinta iyo waxaasoo maha nin keliya waxa lagu idlaaqaya kadiyo goor ninkan idlaaqi keebuu yahay casriga la idlaaqi keebuu yahay taasna way jirtaa waayo raggan o dhan hadday ka wada horeysano dee rag kalaa soo bax oo lagu idlaaqayo kutubtii hore raggan markaa dabaqaadka kaba sii horeeya rag iyaguna laqibyadan kuba shuhuroobay taas baa jirta al waa intan cibaarada uga jeeda waman rawaa kulu qariinin can akhiih mudabatun cindahum mudabatun facrifu xaqan wantakih wamaa xadiiskii rawaa uu wariyo kulu qariinin ku qariina ama rafiiq dhammaanteed can akhi kii qariinkiisa ahaa ama rafiiqiisa ahaa iyo walaalkii uu kaba wariya mudabatun mudabaj weeyo mudabaj baa la yidhaahaa simanow ee facrifu aqoonso oo xaqan kaa dhab ahaan u garo waayo faa'iido weyn buu leeyahay garashada kaa la garta wantaki una qasad macrifadiisa waa kale lafdigii ugu horreeya ku aqrisay kitaabka taasi laqbada ama wantaki macnaa kufan oo de waxa wey macrifadiisu waa macrifo faa'iide leh oo weyn oo ruuxa waxaa kala soocaya garanaya de waa macrifo lagu faani karo oo muhim eh kuba faani waa tanna dee luqa ahaan way soo naqliyeen bal imanka beydkan iyo saddexa beyde ka dambeeya waxaynu uu inoogu sheegayaa sheekhu umuuro ku tacalluqsan xagga asaaniidda asaaniidda iyo ruwaadda kuba tacalluqsan weeye waa saddex hadhow haddana saddex nooc baa inoo dambayn doono oo kitaabka uu ku dhammayn doono uu mutnuntii axaadiista u laami doono munkarki iyo matruuki iyo mawduuci saddexaasun baa dambeeya lakin beytkan iyo labada ka dambeeya n casharka maanta hadii a la yidhaha ku arki doonaa waxay ku tacalluqsan tahay xagga ruwaadii waxay tani tahay dee horta sida caadiga markay dad wax kala warinayaan inta badan ninku wuxuu ka wariyaa nin isagii kaba da-weyn oo cid aanu soo gaadhin soo gaadhay oo laba kulmay taas baa haaliban oo badan oo saasaa lagu wariyaa dee dariiqadii caadiga ahayd ama mutabacay taas wey laakiin khaasatan markay dee wax ruuxan kale ee aan kaba da-da weyneyn ee sanadkii ku simayn agtiisa laga helaya oo dadka macrifada le inta badan ayaa taa loogu baahdaa ee raggii aan macrifada lahayn ee sanadkoodun loo baahnaa iyaga markay da noqdaan unbaa loo baahan jiray oo ay dad dee aan laba arago dhici karta lixdan sanood hortood dhintayba ay wax ka warinayaan markaasubaa raggaan macrifada ahayn loo baahan jire laakiin dadka macrifada laa tan loogu baahdaa oo dee iyagii loo baahdaa cilmiga ziyaadada ee agtooda kuba sugan in lagaba wariyo iyadoo sanadkii laguba siman yahay bal dariiqaa hore mooye laakiin maxaa jirta inay dhacayso ruux nin kale oo xaggii da-dii aanay ku kala weyneynba da-du ictibaar weyn ma laha laakiin xagga sanadka ay ku siman yihiin waayo inta badan dee way islaazimaaneen laakiin waxa dhici karta aqwaada qaarkeed labin aad u kala da-weyn oo isku sanada oo xaggii sanadkii kuba siman to la horreysiyaana waa sanadkii sanadkana waxaa looga jeedaa waa dadkan ay la kulmeen ay wax ka warinayaan dadkan ay wax ka aqristeen ay laba kulmeen bay kuba siman yihiin oo sheekhya dee ayay wax ka wada qaateen laba noo saas oo kaleoo sanadkii ku siman akdigii shuyuukhda kuba siman dee haalibanna da-dii way iskuba dhawaanayaane dhexdooda hadday wax kala wariyaan oo kani uu kan ka wariyo kii markii hore laga wariyeyna uu kan kaba wariyo labadoodii baa mid kastaaba ka kale wax kaba warinaya taas baa waxay ku magacaabeen mudabaj laakiin noocyo kalea meesha jirto inuu inoo sheegino horta haddii midkood kii kale ka wariyo iyadoo ka labaad aynaan helin isagoo wax ka warinaya riwaayatul aqraan bay dhahaan riwaayada aqraankii waxaa markaas sii kasii baxaysa haddii labadan dee isku dabaqada ahaa xaggii sheekhyada la kulankoodii ku sinaa inta badan da-duna way iskuba dhawaan doon ayay yimi ay mid kastaaba ka kale uu wax ka wariyana hadda labadoodi waa isku noqdeen taasna waa noocan aan ahayn noo mudabaj ayaa lagu magacaabaa ee riwaayadii caadiga ahayd ee ninkan uu kaba warinaya nin isaga ka da-weyno dad aanu soo gaadhin soo gaadhayana waa tii caadigaba ahayd laakiin maxaa dhacdoo kale kol nin dee ruuxan kaba da-weynaayo oo xagga marka la ego sanadka kaga martabo sarreeya inuu kaba wariyo dee sheekh baaba tilmiidkiisii wax ziyaado oo agtiisa kuba sugan kaba warinaya taas oo kale aabaaba inankiisii kaba warinayo da way dhacday kutubtii saxaabi baa taabici kaba warinaya oo kale bal markaa taasoo kalena iyada waxay ku magacaabaan riwaayat alasaabir can ilasaakir waa umuuro dee kolley waxyaala ay kulmin karaan riwaayat alasaabir can ilasaakir waa sii caadiga cagsigeed oo sii caadiga ahay waa riwaayat sagiir can ilkabiir bay ahayd waa riwaayat lkabiir can sagiir waa baabka riwaayat alakabir can ilasaakir inta badanaba markay miisa iyo fadiila jirtun bay taasi ku timaadaa marka labadii nin ee isku waktiga ahaa ama isku dabaqada ahaa sheekha la wada kulmay da-dii iskuba dhowaa midkoodka kale uu wax ka wariyana waxaa lagu magacaabaa riwaayat alaqraan baa la odhanaya laakiin haddii kii markii hore laga wariyay isaguna kii dib uu xuga wariyo oo labadooda riwaayada isku noqnoqotona waa noocan aan hayne mudabaj lagu magacaabo inoo dhigtay kaas baa mudabaj baa lagu magacaabaa bal taasoo kale horta culimadu waxyaalahan waxay ugu cinaayoodaan kolley faa'iiday leedahay garashada tan laba garto aad baa looga sababtuna waxa weeye ruuxu markaad ka soo qaado imaka caaisha waa dee aan garanayna abi hureyrana waan garanayna labadooduba waa mugsiriin axaadiista aada iyo aada u badsatay rasuulka ilaahayna axaadiis aada iyo aada u badan kaba wariyey haddaba riwaayadii dee caadiga ahayd caaisha oo rasuulka ilaahay ka warinaysa yahay tii badnayd abi hureyra oo rasuulka ilaahay kaba warinayo ha haddii aan helno xadiis meesha ay kuba taalo can abi hurayrata can caaishata can inabiyi sala allahu calayh wasalam iyada haddaan ognahay baabkan riwaayat alaqraan dee wax inagu yimaado oo aan isla malaa meesha qalad baa dhacay waan kaga nabadgelaynaaye laakiin marka aan xaqiiqada ruuxu ta aanu ogeyn labadan xaalana aanu hore xaaladana arki jirin wuxuu u qaadanayaa meesha midkood inuu zaa'id yahay oo labadan la magacaabay dee ama waxa weeyaan haddii ina isagii baa kaba warinayo can abi hurayrata can caaishata bay noqotee lafdigan cani inay taxriif tahayba qalad ay tahay meeshu ay wow ahayd oo ay iskuba cadfayiinoo sawaabka uu yahay can caaishata abi hurera can abi hurayrata wa caaishata can nabiyi sala allahu alay wasalam taas buu u qaadanayaa oo cadfan inay taxriif tahay wow ay kasoo bedelantay asalkuna ahaa in la yskuba cadfo labadoodna ay rasuulka xadiiskii ka wada warinayaan buu u qaadanayaayo markaa waxa uu ruuxu kaga nabadgelayaa inuu islahaa ama midkood baa ziyaadaba ah ama way isku cadfanaayeen cantan ayaa taxriifa damigii uu malayn lahaa ayaa halkan markuu ruuxu garanayo umuurahan garanayo wax dhacay oo tanna jirta inayin uu og yahay ayuu waxa weeye kaga nabadgelayaayoo tan bay faa'iidada balgarashada loocan la garto faa'iidadeedu ay tahay culimaduna cinaayaday u cinaayoodeen umuurahan inay tasabuceenna dee faa'iidadeedu umuurahaas qalad ama khaba sanadkii dhacay looga marayn lahaa baa lagaga nabadgelaya ama lagaga badbaadayaayo tan baa deeta ay ugu cinaayoodeen bal taas baa haddaba lagu magacaabaa riwaayat marka mudabaj oo saxaabada caaisha iyo abi hureyra midka saabad kale waxbuu kaba wariyey taabiciinto kale zuhri cumar ibn cabdilcaziiz waxbuu ka wariyey cumar ibn cabdilcaziizna zuhri waxbaa ka wariyey imaam malik oo kale awsaaci waxbuu ka wariyey awsaacina malik waa kaba wariyey lays oo kale sidaas oo kale imaam malik lays waxbaa ka wariyey laysna imaam malik uu kaba wariyey iyadoo kolkol dhacday waa sida inay udhaxayso weliba waa sidadii labada xaalaba ay kula wariyaan dadkii kaba dambeeyeyna de axmed ibn xambal oo kale cali ibn madini waxbaa ka wariya calina axmed waa kaba wariyey bal waa umuuro dee ilaa saxaabadiiyo intii ka dambeysay baa kaba helayne taa waxaa lagu magacaabaa mudabas baa lagu magacaabaa kale laqbada waan kuga laabmi doonaa ama riwaayatulaqraan haddii midkood midun kaba wariyo bal masalan haddaan aragno abi hureyre oo caaisha wax ka warinaya laakin aan la helin caaisha inay abi hureyre ka warinayso taa mudabas la odhan maaye wuxun baa la odhanaya waa riwaayatulaqraan waa dadka dee aqraanta ahaa isku dabaqada ah wixii ay dhexdooda kala wariyeen bal masalan haddii ay dhacdo si aan soo sheegayo in ruuxii dabaq ahaan u weynaa ama da ahaan u weynaa ama qadar ahaan iyo cilmi ahaan u weynaa ruux isaga ka hooseeya umuuraha kaga hooseeya inuu wax ka wariyana iyada taa waxay kaba cabiraan riwaayat lakabir can ilasaabir waxay asal ugaba dhigaan xadiis saxiixa muslim iyo kuba sugnaayo tamiimu daari uu warinayo arrin buu kaba waramay iyadoo inta iyagoona islaamin doon iyo ay raaceen oo duufaan kuba kacay oo waxay muddo markay ku jireen badda meel jaziirada tegeen oo nin ku xidhnaa meeshii ay arkeen oo kale markuu soo islaamu sii kaba waramo rasuulka maalin dadka fadhiisoo yidhi wuxuu igaba waramay bal masalan dee iyagii dadkii buu fadhiistay si ay u maqlaan oo mimbarkiibuu kaba sheegay inay dee waxa weya ma rasuulkaa sheegay inuu uga waramay tamimu daari wax markaas lamida ama waafaqayo wuxuu rasuulku dajaal iyaga dad ugaba warrami jiray arrintii buu sheegoo kale bal taasi waa asar bay ugaba dhigaane laakin bal masalan saxaabadii oo kale ayaa waxaan helaynaa dad saxaabadii ah oo ka wariya dad aan saxaabadii ahayn marka inta badan waxay ka wariyaan waa akhbaar iyo waxyaalo laakiin waa la helaya axaadiis iyaguna labaatanayo gaadhsisan oo saxaabiyiintu taabici kaba wariyay taabicigaasi saxaabi kale uu ka warinaya saxaabi baa taabici ka wariyay taabicigaasa saxaabi kale ka warinaya saxaabigaasa rasuulka ilahi kaba warinaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh taasoo kale waxaa lagu magacaabaa ama aabbo oo sa cabaas oo kaleo inankiisii kaba wariya inankiisii kaba wariya ibnu cabaas ayaa waxaa lagu magacaabaa iyada riwaayat alakabir can ilasaaqir sheekoo tilmiidkiisi kaba wariyo de wa iskaba badayna amsiladooda iyago bal taasna waa la ydhaha haddaba noocyadan waa umuuro sanadkun ku wada tacaluqsan kolleyna in waxan marka la garto wahamka aan soo sheegna laga nabadgelayaayo tan imaka aan haynay kala wariyeena dee cantii inay taxriif noqoto mala loo maray labaad kaga nabadgelaysa haddii ay markaa ama oo loo qaato in ama midkood siyaadaye ama iskuba cadfadaayeen riwaayatulakabir can ilasaakirna dee ruuxu markuu arko aaba inankiisi ka warin waxays odhanaya may malaa arrintii qalad baa dhacay way isweydaarteen waxaa inanku inuu aabihii kaba wariyo ama taabicigeeni saxaabigii uu kaba wariyo waxaa dhici karta inuu ilah taa uga qaato laakiin markuu tan og yahay dee xaqiiqadii buu ogaanaya iyo arrinta jirto oo kale bal markaa waa faa'iidadooda taas ah oo wuxuu yihi wamaa xadiiskii rawaa uu wariyo kulu qariinin rafiiq ama qariin dhammaantii can akhi tani waa luqo yani badnaaninba ee ku sugan luqaadkaa kaba mid ah asmaa ulkhamsa kaba mid aho adee waa iyadoo la gaabiyo oo macnaha waxyaalihii xurufta ee la icraabi jiray kelimaadkan lagu icraabi jiray la gooyo markaa xarako daahira ayaa la icraabaya taasi waa luqo jirto haddaba maha wax wasanku keenay un maaha dee wasankuna saasunbuu uqaban lahay walaalkii uu ka wariya walaalkiina wuxuu u wadaa ninkii qariintiisa ahaaye rafiiqiisa ahaaye kula sinaa xagga marka la eego sanadka iyo sheekhyada la kulankooda dee da-dana inta badan way kuba sinaadaane laakiin iyadu waxba qeyb ma aha haddaba wixii uu wariyaa mudabajun mudabaj weeye laftiga mudabajna waa dee simana weeyaan waxaa la yidhaha waxaa laga soo qaatay dee akhdan min dibaasati ilwajhi labadan daan ama labada dhaban diibaata ay kuba magacaabaan labadoodna way isqaadirayaan oo way siman yihin labada ninna waa wax siman oo xaggii sanadkii kuba siman markaasan baaba laga soo qaatay waxaa kaloo dee mudabaj tadbiij macna tasyiin waa u yimaadaa qurxin wax la qurxiyo waa mid la qurxiyo dee sanad kastan ee dad saas ay kala warinayaan oo isku dabaqo ahaayo oo kale waa sanad kolley nuzuulla uu kuba imanaye waxa weeye waaba dee sheegitaanka qariinkan kale la sheegaaba lagu qurxiyo tanna waaba la yidhi adigu bal magaca daara qudni baa ugu horeeyo kutub gaarana u dejiyey kitaab gaare in magacan cid ku magacowde taa waxaa lagu magacaabaa mudabas ayaa la yidhaha markaa saan soo sheegna mudabaska uu ka khaasay iyo riwaayat alaqraad riwaayat alaqraad baa ka caamsan oo mudabas kasta waa riwaayat alaqraad laakiin cagsi ma jiro riwaayat alaqraad kasta mudabas ma noqonayso ina waayo haddii midkoodka kale ka wariyo kii labaad aanu kaba warin aqraad baan odhanayna mudabas ma odhanayno tani waa riwaayat alaqraadna way tahay mudabasku mudabasna waaye laakiin riwaayat alaqraad way ka acamsan tahay oo suurooyinkeeda qaarkood ee mudabas laguma magacaabayo qarin kol hadii uu yidhina kii uu ruux ka daweyn uu kaba wariyey ama ka hooseeya iyadna magac kale iskaba yeelanaysa ruux haddii aanu dee dabaqadii uu kaba sii hooseeyo waa taa aan nidi wareeatabr an asadr facrifu gara adigu xaqa dhab ahaan macnaa macrifo dhab ah kan aqoonso wantaki uqasad barashadiisa ama dee kuba faan macrifadiisa waayo waa shay muhim aho arrinkaan soo sheegna ad kaga badbaadaysa dee umuurtii kol haddaan sinadun kaba hadalay walo halkan shuraaxda qaarkood dee xukunkiisu saxiix iyo xasan iyo daciifna waa noqon karaa imika waa riwaayo xadiidka matigiisaba ma eegeyno dadka kala wariyun baan eegeynaayo kaleo dee wixii aad bal markaa sixa iyo xasan iyo xukumi layd waa xadiidka sanadkiisa dadkaas ay kuba jiraan oo dee taase imika waxaa la eegaya un sanadkan cidda uu kuba yimiyo sida loo kala wariyo muttafaqun lafan wakhaban muttafiq wadiduhu fi ma dakarna almuftariq halkana waa nooc kale oo iyaduna ku tacaluqsan xaggii ruwaada waxaana weeye nooc ay ku magacaabaan almuttafiq almuftariq koley labadan bayd ee baydkan iyo bayd ka dambeeyana walow cibaaradii sheekhu ku nadminaya cibaaro aada u sahlan oo laqbadeedna ay waadixda ay ahayd labada bayd usluubkiisu waad moodaa inay ka yar duweyn usluubkii kuwii hore oo kolkol dee wixii maqsuudka wax ka duwan ba laga fahmi karo waan arki doonaa laqbade waxa weeyaan waa iyaduna almuttafiq almuftariq nooca ay dhahaan nooca almuttafiq almuftariq ay dhahaan waxa weeye ruwaadii markaa dee kutubta inooguma sugnayd ama axaadiista warinaysay haddii laba raawi iyo wax ka badan